wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ah koonfur galbeed soomaaliya axmed xasan nafiqi ayaa agab xafiiseeda kala wareegay hay-adda ilo agabkan ayaana ka koobnaa kombyuutaro iyo agab kaleeto madaxa hay-adda ilo koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali keynana ayaa ka warbixiyey agabkani iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay hay-adda ahlo ee koonfur galbeed waxaa farxad weyn noo amaanta in wasaaraddii shaqada ee shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee koonfur galbeed aan soo gaarsiinay qalab kombyutaro ah oo loogu talagalay shaqaalaha lala shaqayn doona haddii la yidhaahdo qaybta badqabka iyo fayadhowrka shaqaalaha inay maaragtay ku howlgalaan haddii la yidhaahdo farxad weyn ay tahay inaa wasiirka maanta asagoo la socod maro wareejinta qalabkan iyada ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqon doonto wax wasaaraddana marka wax loogu qabto shaqadii bulshada loo hayana iyada naftirkeeda wax loogu qabto haddii la yidhaahdo wasiir anigu hadal badan ma qabo wareejintaas hafad wax kuu sameeyo aad baad mahadsan tahay dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed soomaaliya axmed xasan fiqi ayaa ka mahad celiyey agabkani ay ku wareejisay hay-adda ilo bismillahi raxmaan raxiim aada micnaha ana wax kaloo ii banaan ma jirto waxa ii banaan waxay tahay inaan u mahadceliyo hay-adda ilo oo ah hay-adda shaqaalaha adduunka wakiilkeeda degmada baydhabo master kaynaan runtii oo wasaaradda micnaha wax badan ay iska kaashadaan maadaama aan wadannahay magacii shaqaalaha dadaal badan iyo waxyaalo badan oo aan hadda sharixi karin ay wasaaradda iyo il ay wada qabtaan maantana waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda iyo madaxeeda keynaanba qalabka kombyuutarada ayna soo gaarsiiyeen insha allahu anagana waxaan ballan qaadaynaa in siday ugu talagaleen iyo meelahay ugu talagaleen inaan micnaha gaarsiino qalabkan xafiisyadii loogu talagalay aanan ilaalino xafidaadna aan xafidaad fiicanna ay helaan insha allahu kariim si micnaha loogu dhiirrado in qalab badan wasaaradda lagu aamini karo insha allahu kaalmadana waxaan rajeynaa inaysan intaan ku ekaanin waxaadi ka codsanaa inaad maaragtay baahiyada badan ee wasaaraddu ay qabto maanta aragtay inaad micnaha muxuuhaa soo dhammaystiri doonto marka sidaa darteed aadaad u mahadsan tahay kheyraan isku weynaa insha allahu agabkan ayaana door muhiima ka qaadan doono shaqada wasaaradda taasi oo ay baahi weyn u qabeen